Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa daahfuray hirgelinta siyaasadda qaran ee darajooyinka iyo mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah. Waxa uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in siyaasaddan ay tahay mid xoojinaysa xuquuqda shaqaalaha Soomaaliyeed. Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa xusay in siyaasaddani ay wax ka bedeli doonto nidaamkii hore ee muddo dheer lagu maamulayay shaqaalaha dowladda, isla markaana ay horumarin doonto shaqo gudashada, cadaaladda, iyo kor u qaadista kartida shaqaalaha rayidka ah. Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda lagu daahfurayay siyaasaddan ayaa dhankooda goobta ka hadlay.
Halkan waxaa jooga kollegiskayga, wasiirada ha ahaadaan ama agaasimayaasha guud, maalin kasta waxay la macaamilaan shaqaalo ay dhib ku qabaan sidii ay ama xaqiisa lagu sii lahaa ama lagu dalacsii lahaa ama kartida uu kusoo kordhinayo xafiiska ama hay-adda dowladda markaas uu u shaqeeyo uu soo gudbi lahaa.
Qodobka ugu muhiimsan inay yareynayso cadaadiska siyaasadeed ee ay wajahayaan golaha wasiirada iyo madaxda kale marka ay noqoto xafiisyadii ay joogaan in ay wax shaqaaleeyaan taasoo imaanaysa maadaama shaqadii dowladda aan loo tartamaynin in siyaasad ahaan wasiir walba oo mas-uul kasta oo lagu cadaadiyo inuu shaqaalo uu qoro taasoo dhibaato iidanka ah marka siyaasadda markay meel marto waxay meesha ka saari doontaa qodobadaas oo dhan wasaaradda shaqada arrimaha bulshada waxay dhistay guddigii maalinlabeyan grading oo ku koobnaa wasaaradda maaliyadda iyo guddiga shaqaalaha rayidka iyo xafiiska iyo wasaaraddeena wasaaradda shaqada kadibna waxaa la sameeyey ra-iisul wasaare saad ka warqabtay maala shaqaalihii saad ka warqabtay wuxuu ka kooban yahay kuwa kumeelgaarka iyo kuwa permanentiga maanan lahayn maala job description cad ma lahan keliya qofka shaqadii titlea loo dhiibaa ama jagaa loo dhiibaa waxuu qabanayn macad marka meesha waxay daliil u tahay keliya qof inuu lacag iska qaato aanan lahayn responsibility iyo mala wax aad berito aad accountable ku aanan lahayn ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha oo daahfuray siyaasaddan ayaa ka warbixiyey ahamiyadda ay leedahay markii tababarkaad dhammaysataa oo hawshaas ay dhammaato warqad baa la soo saaraa maalintaa laga dambeeyo qof soomaali ah oo aan imtixaan position aan imtixaan loo gelin lama qaadan karo waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha inay sidaas ogaadaan xiraan mashruucaas inay meeshaa ku xidhnaato waxaad ka raysan doontaan waxaad ka raysan doontaan dhibaato badan oo idin haysa haddaad wasiirro tihiin waxaad ka raysan doontaan dhibaato badan oo idin haysa haddaad technicalka tihiin haddaad siyaasi tahay ood xildhibaan tahay waad ka raysan doontaan markay kontonkii jawaanaya dhabarka kaa saarnaa shahaadooyinkiina qaato halkaasaa imtixaan lagu galayaa taga wax ka beddelka hannaanka shaqaalaha dowladda ayaa markii ugu horreysay dowladdu ay hirgelinaysaa kadib in ka badan konton sano oo lagu shaqaynayay nidaam siyaasadeed oo ay dowladdii gacanku hirgelisay